sida nagu huree naftooda sida anagu nabad ku noolaadno gobaheyga nabad ku saxa uulka ku jira xaalad aada u balwaansan ay ku shaqaynayaan ayagaa looga mahadnaqo wey awoodnimiyad gaaray muujiyaan dabcan shacbiga reebada iyagu isku duubanna way daba istaageen ciidamadooda waa taageereen waa ku mahadsan yihiin waxaa ka hoosanaya dadkista joogaan dibadii gurada inay taageeraan ciidamadooda ay dhaqaalo ku taageeraan inay mooralkooda iyo niyaddooda ay dhisaan sida ay mooralkeeda iyo niyadadeeda iyo eegayadeeda ay ugu dhinteen inaana nala u dawaalno hooshooda iyo daryeelkooda waa waajib nasaawiya dhamaanta maoga joognaba xukuumad ka yimaad dawladna maaha shacabka dugan oo dhan ayaa waajibkaasi saaranya sababta waxaa wey haddii aan qaranadu daba istaagaaakaqaabturay waana midi gelin dabcan gobaal ay soo hoyeen iyo kuwa lamida ma ay soo hoynaysa idankale waxaa la yidhaahdo waxaa jira dagaalka umawa batalka meesha waxaas ugu dagaalamay waa awoolkii dagaalkii weynaa goobta ugu kala adkaaday laakiin dagaalkii weynaa weli ma dhimaan dagaalkii duulaakii soomaaliya lagu hayay oo lagu soo duuray moogu lagu soo duuray oo waxay uga dalkaan in lagu khalkhaliyo lagu dhararrogo diintiisa iyo dadkiisana dalabkiisana la badbaado weli waa u socdaa dagaal fog oo qoto dheer oo nabda ku salaysan yahay doorajiyada